deegaanka janaayi cabdale waa mid ka mid a deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo waxaa maalmo ka horgaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayiidaadan wafdigaasi waxaa ka mid ah wasaarado kala duwan oo dowlad goboleedka jubbalandna waxaana halkaasi ay ka hirgeliyeen mashaariic kala duwan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland waxay ka mid ahayd wasaaradaha gaaray deegaanka janaayi cabdale waxay ka dhagax dhigtay xarun cusub oo ay ku shaqayn doonto wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland cabshir maxamed cabdi ayaa dhagaxdhigga xarunta ka sheegay in si degdega loo hirgelin doono xarunta caafimaad ay ku shaqayn doonto wasaaradda caafimaadka deegaanka janaayi cabdale iyadoona uu sheegay in deegaanka xarunta laga hirgelin doono ay dabooli doonto baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka janaayi cabdale iyo deegaanada hoos yimaada annagoo ka jawaabayna baaqa madaxweynaha ayaan maanta halkan nimid ka wasaaradda caafimaad ahaana maanta waad aragtaan halkan ayaan dhagax dhigaynaa waan ka dhisi doono xarun weyn oo aan rajeynayno in dadka deegaankan oo dee aad deegaan u ballaaran population tiro badan runtii ilaa saddex kun oo qoys halkan ay ku dhaqan yihiin iyo dad gaaraya labaatan kun oo qof ay ku dhaqan yihiin oo deegaano farabadan tuulooyin fara badan ay hoos yimaadaan inay ka faa'iidaystaan deegaan amni ahaanna dee aad ammaankiisa maanta aad arkaysaan oo sidan maantayta annaga aan u joogno madaxweyne ku-xigeenku inagu hogaaminayo iyo wasaaradihii oo ilaa sideed wasaaradooda waa u mahadnaqaynaa runtii dadka deegaanka ugu horeeya guddoomiyaha iyo ciidamada runtii amniga sugayo waxaan rajeynaynaa in dadka halkan maantayto dhagaxdhigan aan samaynay in ay ka faa'iideysan doonaan sida ugu dhaqsiyaa badan insha allah dhagaxdhigan maanta aan uga soo jawaabno oo xaruntan ay ku dhismato aad iyo aad baad markale u mahadsan tihiin wakhtiga oo aada u kulul shaqada oo dee in muddo aan kusoo jirnay daal fara badan oo jiro saaxiibadayna waa u mahadnaqayaa waa soo koobaya insha allah waxaan rajeynayaa in xaruntan xarun aad looga faa'idaystay noqoto aad baa u mahadsantihi